wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka ku bahoobay urur goboleedka igaad ayaa ku baaqayn dowladda soomaaliya looga dambeeyo maamul samaynta gobolada jabooyinka shir ay wasiiradaasi maanta ku yeesheen magaalada addis ababa ayaa looga dooday warbixin ay soo diyaariyeen guddi xaqiiqa raadisa oo igad ka socotay oo dhowaanta booqday soomaaliya gaar ahaan magaalooyinka muqdisho iyo kismaayo wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya foosiye yuusuf xaaji aadan ayaa v o weda u sheegtay in warmurtiyeedkaasi ka soo baxay kulankaasi lagu sheegay in dowladda soomaaliya ay magaalada muqdisho ku qabato shir ay ka soo qayb galaan dhinacyada gobolada jabooyinka si loogu heshiisiiyo looguna jeexo khariirad lagu samaynayo maamul loo dhan yahay iyada oo la raacayo dastuurka warmurtiyeedka golaha wasiirada ee igad ayaa la filayaa inay ansixiyaan madaxweynayaasha igad markaay caawa ku yeeshaan kulan magaalada addis ababa haddaba goor dhoweyd ayaan khadka telefoonka kula xidhiidhay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya marwo foosiye yuusuf xaaji aadan oo ku sugan magaalada addis ababa ugu horreyna waxaan weydiiyey waxaa shirkaasi igad ee wasiirada lagaga hadlay maanta
waad mahadsan tahay sahra waan ku salaamay adiga iyo dhegeystayaashaba igaad toddobadeedii dalba way joogeen wasiir khaarijiyaashii oo dhan way joogeen waxaan aada ugu faraxsanahay oonu meesha aada ugu soo dhaweynay amina maxamed oo wasiirada cusub ee ah arrimaha dibadda ee kenya waxaa laga hadlay sidii caadiga caadada ahayd igaad roolkay ku leedahay soomaaliya waxaa jiray guddi maalin dhaweyn tagtay kismaayo iyo muqdisho inay warbixin kasoo sameeyaan xaaladda ay ku sugan tahay gobolka jubbada hoose riboodkii marka ay soo qoreen baa la akhriyey wasiirada toddobada dal ay falanqeeyeen riboodkii halkaana communicay baa laga soo saaray insha allah madaxweyneyaashu ay ansixin doonaan sidii aanu filaynay ama aanu sugaynay ama aanu doonaynay bay una ku dhammaatay dhammaan qodobadii kusa ku qornaa communicayga wuxuu noqday wax aanu aada iyo aada ugu faraxsannahay ummadda soomaaliyeed oo dhanna dan u ah waa tay marka maxaa kale ka mid ahaa qodobada warmurtiyeedka ama communicayga sida aad u sheegtayba ku qornaa waxaa ka mid ahaa qodobada ay ka mid yihiin maxay ahayd toy sidii caadiga ahayd in dawladda soomaaliyeed looga dambeeyo wixii hawsha wadisteeda ah oo ay iyadu hogaamiso waxaa ka mid ahaa in constitutionka soomaaliya ay dhigatay dawladda federaalka ee soomaaliya in la ixtiraamo in jaanis la siiyo ay dawladdu howlahaas oo dhan ku xaliso si magaranaysaa howlaha iyo dhibaatooyinka taagan looga gudbo marka qodobo badan baa ka soo baxay oonu aada ugu wada faraxsannahay waa tay marwa foose yuusuf xaaji aadan waxaad sheegtay in wasiirada igad ay isku raaceen in dowladda soomaaliya looga dambeeyo dabcan waxyaabaha khuseeya arrimaha khaaska u ah soomaaliya haddana qodobkan kale ayaa dhigaya in igad ay soo jeedinayso in shir lagu qabto magaalada muqdisho loo sameeyo islamarkaana dadka degan jabooyinka iyo gado maamulku meelgaada marka miyaanay labadaas qodob iska hor imanaynin maadaamaanu hadalkani kasoo bixin dowladda soomaaliya maya sahra iskama hor imanayaan waa codsigaanu codsanay dadku inay isugu yimaadaan muqdisho daba heshiisiin loo sameeyo lana raaco roadmapkii ama jidkii lagu gaadhi lahaa administration sidaasaanu u qoran yahay dawladduna ay madax ka ahaato hawshaas socodsiinteeda marka intaanu codsanay weeye in ay noqoto igaad taageere taageeraya dawladda soomaaliyeed kuna taageeraya in dadkaas loo sameeyo shirweyne la isugu keeno muqdisho laga heshiisiiyo wixii jira laguna heshiiyo sidii maamul looga samayn lahaa saddexdaa gobol iyadoo constitutionka la raacayo marka goboladii dhammaantood la sacsumo meesha ku lagu falanqeeyo iyadoo maanta ay lix madaxweyne ku dhawaaqeen mid waliba madaxweynaan ahay mid walibana dawladiisa dhistay lagama maarmaan weeye in laysu keeno si loogu heshiiyo arrinkaa isaga ah waana inagu raacday igaad waayo way ogyihiin khatarta kasoo socota haddaan arrinkaa meel la saarin waa tay dabcan arrinta maamulu samaynta gobolada jubbooyinka waxay u taallaa dadka deegaankaasi degan dhammaan dadka deegaankuna ma wada iman karaan magaalada muqdisho marka miyaa haddii siyaasiyiin ka mida inta lasoo casuumo muqdisho la keeno maamul loo sameeyo maamulkaasi miyaanu noqon doonin mid layska dhoobdhoobay oo aan ka iman rabitaankii dadka deegaanka may sahra mar kale aan kuugu celiyo shirkan waa dib heshiisiin iyagaa la isugu keenayaa si ay ugu heshiiyaan sidii ay maamul samaysan lahaayeen waa tahay maamul loo samaynaya ma aha waa mid iyaga laysugu keenayo si ay isu afgartaan waa tay dowladdu waxay shaaca ka qaaday inaynay aqoonsanayn maamuladaasi iska soo daba dhacaya ee lagaga dhawaaqay jabooyinka amaba magaalada kismaayo lagaga dhawaaqay haddii aynu nidhaahno hadda ma waxaad u yeedhaysaan dadka madaxweynayaasha ku dhawaaqay inay yihiin mise dadka deegaanka dad matalaad u yeedhaysaan oo magaalada muqdisho shirkaasi loogu qabanaya iyay yihiin dadka imanaya xamar horta horta nimankan madaxweyneyaasha ku dhawaaqay dad bay masalaan kulligood mhm dadkaasina waa dadka mid waliba taageerayaashiisa weeye intubana waxay u badan yihiin degaanka waa tahay marka waxa weeye in alla intii la dan la moodo ee la doorbido ee la is yidhaahdo nabaday wax ka qabanayaan diyaar ba ay dawladda u tahay wax alla wixii dadkaa raalli gelinaya inay maxay ahaytoy ay ka gacan geysato iyagaa markaa ka heshiin doona siay dawladdooda u samaysanayaan waa tay marka en, dhinaca maamul goboleedyada haddii aynu u nimaadno iyadana laga soo qaaday warmurtiyeedka en, igad ka soo baxay kulankeedii maanta en, waxaad moodaa soomaaliya inay inta badan iminka mashquul ku tahay arrimaha dibadda en, islamarkaana ay meeshii weli ka maqan yihiin dhismihii maamul goboleedyada dowladdiina ay tahay dowlad federaala maxaa ilaa hadda ka hortaagan fawsiya ee dowladdaada in maamuladii la dhiso oo la daadajiyo oo gobol walbaaba maamulkiisa soo dhisto sidaana uu federaalkii ku hirgalo sahra su-aashaa waan kaaga mahadnaqay dawladdu waxay xoogga u saaraysay inay kismaayo wax ka qabato waxa weeye dal ay dalkii jaarka ahaa ka cabanayaan oo nabadgelyadiisii laga cabanayo oo laga yaabo inay dhibaatooyin badan dalalka jaarka u geysato taasaa xoogga loo saaray gobolada kale si nabad baa ka jirta way jiraan dawladduna arrimaha dibadda keliya kuma mashquulsane ee waad og tahay ilaa muqdisho ilaa kismaayo in laga xoreeyey ma garanaysaa kii dagaalamayey waa howlo badan oo kala socda laakiin lix bilood iyo toddoba bilood iyo sideed bilood ilaa sanad xitaa wax lagu dhamayn karo lagu dhisi karo darbis loogu samayn karo ma jirto hase yeeshee horumar xawliya ayay dawladdani ku socotaa wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya marwo foosiye yuusuf xaaji aadan oo goor dhaweyto khadka telefoonka ee magaalada adisababa iigu warrantay halkaad nagala socotaan waa v o a washington